بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب المفعول من أجله ويسمى المفعول له ويسمى المفعول لأجله والمفعول له وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قام زيد إجلالا لعمرو وقصدتك ابتغاء معروفك qaala almualif baabu lmafcuuli min ajlih wuxuu baabu yahay almafcuulu min ajlih wayusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa almafcuula liajlih waalmafcuula lahu saddex magacwo saddexda magacba waa lagu magacaabaa inaad tirahdid min ajlih iyo liajlih iyo lahu kulligoodna tacliil unbay tusinayaan midka asiga dartii wax loo sameeyey wuxuu baabu yahay almafcuul min ajlih midka asiga dartii wax loo sameeyey ayuu baabu yahay oo ficilka asiga dartii u dhacay waa tacliil cilow waa tacriifiyo wuxuu yihi wahuwa almafcuulu min ajlihi alsmu lmansuubu waa isimka la nasbiyey buy alladii isimkaasoo yudkaru la sheegayo bayaanan caddayn ayaa loo sheegaa alladii isimkaasoo yudkaru la sheegayo bayaanan caddayn darteed oo la caddaynayo lisababi wuquuci lficli sababta ficilka uu u dhacay naxwu qaama zaydun zayd ayaa istaagay ijlaalan weynayn darteed licamrin camar oo weyneynayo ayuu u istaagay wa qasadtuka waan kuu soo qasday ibtiqaa'a macruufika dalab aan dalbayo wanaaggaaga macruufkaaga iyo wanaaggaaga dalab aan dalbayo awgeed ayaan kugu soo qasday oon kuugu imid almafcuulu min ajlihi waa isim mansuuba alladii yudkaru isimkaasoo la sheegayo bayaanan lisababi wuquuci lficli waxaa loo sheegayaa caddayn darteed la caddaynayo sababta uu ficilka u dhacay ficilkan markuu dhacayo maxaa sabab u ahaa isimkan inuu caddeeyo darteedaa loo sheegay macnaheedu waxaa waaye sabab iyo cilla waa isku mid markuu ku leeyahay lisababi wuquuci lficli macnaheedu waa maxay waa licillati wuquuci lficli ficilkan inuu dhacay cilladii iyo sababtii keenaysay waa tusaalaha markaad fiiriso iyo tacriifka way ismutaabaqaynayaan way isdaboolayaan zayd ayaa istaagay limaada muxuu u istaagay hadda qaama zaydun markaad tidhaahdo ficilka dhacay waa maxay ficilku waa qiyaam soo ma waa istaag sababta uu zayd u istaagay maxay tahay ijlaalan licamrin wey sababta zayd u istaagay waxay tahay ijlaalan licamrin weyneyn ou camar weyneynaya darteed ayuu u istaagay idan istaaggaani cilladu u dhacay iyo sababtuu u dhacay waa weyneynta camar wa ijlaalan kelimaddaa hadda waxay noo caddaysay sababtuu ficilka u dhacay waa bayaanan lisababi wuquuci lficli sababtuu ficilka u dhacay ayay caddayn u tahay tusaalaha labaadna waa la mid wa qasadtuka waan kuu soo qasday yacni markaan imaa kuu imaanaya adaan kuu soo qasday oo maxaa iga rabta markaa iisoo qasdaysa oo ficilkaa qasdigaa uu dhacayo ibtiqaa'a macruufik waxaan kugu soo qasday dalab aan dalbayo macruufkaaga iyo wanaaggaaga darteed idan ficilka qasdigaa wuxuu u dhacay sababta u dhaca waa maxay waa ibtiqaa'a macruufika waa dalab aan dalbayo macruufkaaga iyo wanaaggaaga wey qaala wayushtaradu waxaa la shardiyaa buu yihi kownuhu ay kownu lmafcuuli min ajlih mafcuul min ajlihi inuu ahaado masdaran masdar inuu noqdo ayaa la shardiyaa waitixaadu zamaanihi waxaa kaloo la shardiyaa inay midoobaan asiga zamankiisa wa zamaani caamilih caamilkiisa zamankii asiga iyo caamilkiisa zamankii inay midoobaanna waa la shardiyaa watixaadu faacilihimaa faacilkooda inuu mid yahana waa la shardiyaa saddex shardiya shiikhu sheegay raximah اllah shardiga koowaad mafcuul min ajlihi waxaa shardiya inuu masder noqdo labada tusaale aan soo marna haddaad fiirisana mid walba ka mida masder waay shardiga koowaad marka waa inuu masder noqdo shardiga labaad waxa waaye zamanka mafcuul liajlihi uu dhacayo wax walba zamanay ku dhex dhacayaan soo maaha zamanka asiga uu dhacayo mafcuul liajlihi iyo caamilkiisa zamanka uu dhacayo waa inay hal wakti noqdaan waa isku wakti waa inay yihiin labaduba labada dhacdo waa inay isku wakti yihiin caamilka waxaa loola jeedaa waa ficilka ku camal falaya ficilkaasi ku camal falaya waktiga uu dhacaayo iyo caamil iyo maaragtay mafcuul liajlihiga masdarkan waktiga uu dhacayo waa inay wakti waaxida yihiin sida hadda qaama zaydun ijlaalan licamrin waktiga zayd istaagaya iyo waktiga uu zayd weynaynayo camr waa wakti waaxida wa istaagga zayd markuu dhacaayay waxaa la socday isku wakti ahaayeen weynaynta uu camar weynaynayo zamankoodu hal wakti buu ahaa laba zaman kale ma ahayn mustaqbal iyo maadi kale ma noqon karo waa inay isku wakti yihiin labadooda markuu yidhahdo zayd wa yacni zaydaa istaagay markaan leenaha muxuu u istaagay ijlaalan licamrin yaa waayo waxa camar weynaynaya soo zayd maaha idan zayd weynaynta camr oo weynaynayo iyo istaagga uu istaagay waxay ahayd fii zamanin waaxid hal waqti wa hadday hal waqti noqon weydo mafcuul liajlihi ma noqon karo waayahay waitixaadu faacilihimaa shardiga saddexaad waxaa waaye faacilkoodu inuu mid yahay faacilkoodu inuu mid yahay waxaa laga wadaa ficilkan faacilkiisa iyo mafcuulu liajlihi waa masdar soo maaha masdarkaasi faacilkiisa waa midka ficilka samaynaya waa inuu hal qof yahay waa inuu hal qof yahay laba kale ma noqon karo labada tusaale hadda aan soo marnay labaduba sidaas waay oo ay shuruudii waa u dhammaystiran tahay qaama zaydun ijlaalan licamrin qiyaamkiiyuu ka dhacay yaa faacilka qiyaamka waa zayd soo maha ijlaalka faacilkiisana yaa waaye oo wax weyneynaya waa zayd idan waaxid waayo hadda waa waaxid faacilu lficli wa faacilu lmafcuul liajlihi labaduba waa waa hal xabowa hadday laba qof kala noqdaan mafcuul liajlihi ma noqonayo yacni lagu nasbi maayo inuu yahay mafcuul liajlihi shuruudan marka uu shiiku sheegay waa saddex ahlulcilmiga qaar ka mida waxay ku dareen an yakuuna qalbiyan waa inuu ahaado masdarkaas mafcuul liajlihi noqonaya waa inuu ahaado mid qalbiya mid qalbiya waxaa loola jeedaa waa inuu noqdo mid qalbiga ka dhacaya waxyaabaha qofka ka dhaca waxna waxay ka soo fulaan qalbiga waxyaabaha qaarna waxay ka soo fulaan jawaarixda iyo xibnaha ayay ka soo fulaan mafcuulu liajlihi waa inuu ka yimaado qalbi waa inuu yahay labada tusaale hadda aan soo marnay labaduba qalbi waay qaama zaydun ijlaalan licamrin alijlaal xaguu ka dhaca weynaynta xaggay ka dhacaysaa qalbigay ka dhacda qofka markuu agtaada ku weynaanayo qalbigaaguu ku weyn yahay waa camal qalbiguu sameeyo waqasadtuka ibtiqaa'a macruufik macruufkaaga in dalab aan dalbayaan kugu soo qasday inuu macruufkiisa dalbo xaguu ka dhacayaa dalabkaasi qalbiguu ka dhacaya marka hore qalbiguu ka dhacayaa kadib aa dhaqdhaqaaqii xibnihii iyo jawaarixda imaanaya idan waa camal qalbiya wa culimmada qaaraa shardiyey qaar yidhaahdeen shardi ma ahna way jiraan laakiin waxay u badan yihiin in la shardiyo inuu qalbi noqdo in la shardiyo ayay culimmadu u badan yihiin waxaa ishkaal laga dhigay shardigan shardiga ku saabsan itixaadu faacilihima waxaa la yidhi aayad qur-aan ah oo waxaa jira shardigaasi khilaafaysa ama ishkaal ku noqonaysa waana qowl اllahi caza wajal huwa اladii yuriikum اlbarqa khawfan waطamacan huwa اladii yuriikum اlbarqa khawfan waطamaca allah subxaanaه wa tacaala waa midka idin tusinaya hilaaca khawfan waطamaca aayadda daahirkeeda haddaad fiiriso waxay u muuqanaysaa inuu allah subxaanaه wa tacaala uu yahay caamilka yuriikum faacilka yuriikum waa allah waa wax wax tusinaya waa allah soo ma khawfan wa طamacan cabsida iyo طamacan ayay ka dhacaysaa min alinsaanay ka dhacaysaa idan itixaadu faacilihima meeshaani ma jirtaa leed maxaa yeele alkhawf wa طamac faacilkeedu waa insaan aami yani caamilku faacilku waa insaan waxa wax tusinaya addoommada oo yuriikum faacilkeeda ahna waa allah idan caamilkii faacilkiisa iyo mafcuul liajlihi oo masdarka faacilkiisa isku mid miyuu noqdo mase labuu kala noqday labuu kala noqday laakiin waxaa lagu jawaabay sidaas daahirka ood moodaysaan ma ahan aayadda khawfan wa طamacan aayadda waxaa loola jeedaa takhwiifan wa taطmiican yacni allah subxaanaه wa tacaala waa midka hilaaca idin tusinaya takhwiifan asigoo alla idinka idin cabsi gelinaya asigoo adinka idiin cabsi geliyo ayuu alla idiin tusiyey wa taطmiican iyo siduu adinka alla idiin damac geliyo idan haddii takhwiifan wa taطmiican la yidhaahdo yaa noqonaya yani caamilka takhwiifan wa taطmiican yaa waay waa allah yuriikum caamilkeeduna waa allah marka itixaad اlfaacil waa jira ishkaalku waa zuulaya marka labadaba ilaaha loo celiyay subxaanaه wa tacaala allah waa midka hilaaca idin tusinaya suu idiin cabsi geliyo isla markaana idiin damac geliyo oo raxmada ilaahay subxaanaه wa tacaala aada u rajaysaan halaaga mararka qaar imaan kara hilaacaas iyo gugaca ka imaan karana idinkugu cabsi geliya marka khawf iyo damac labaduba inuu alla idin geliyo awgeed ayuu idiin tusinayaa kamaa taqadama sidii soo hormarta buu yidhi fi lmihaalayni labadii tusaale sidii kusoo hormartay wa ka qowlihi tacaala yacni shuruudaasaa loo shardinayaa sida labadii mihaal kusoo hormartay labadii mihaal mid walboo ka mid haddaad fiiriso shuruudahan waa dhammaystirayaa wa ka qowlihi tacaala walaa taqtuluu wlaadakum caruurtiinna hadilina khashyata imlaaqin cabsi darteed faqri aad ka baqaysaan caruurtiina ha u laynina waqowlihi tacaala yaalla qowlkii yunfiquuna amwaalahum hantidooda ayay bixinayaan ibtiqaa'a mardaati illaah dalab ay dalbayaan raalli noqoshada ilaahay awgeed ayay hantidooda u bixinayaan hal arrin inaan lagu baraarugsanaado waa muhiim shuruudahan markuu sheika dhigayo macnaheedu ma ahan haddii shuruudan la helo waxaa waajiba mafcuulu liajlihi in la nasbiyaa waajiba ma aha laakiin waxa waye haddii shuruudahan la helo yajuusu nasbu lmafcuuli liajlihi waxaa bannaan almafcuulu liajlihi in la nasbiyaa bannaan farqiga u dhexeeya waa bannaan tahay iyo waa waajib ayadoo shuruudan la helay ayaa waxaa suuragala almafcuul liajlihi inaan la nasbin ee xarfuljar la geliyo xarfuljar in la geliyaa suuragala ayadoo shuruudan dhan ay dhammaystirantaa marka shuruudaani waxay shuruud u tahay in mafcuulu liajlihi ay bannaan yahay in la nasbiyo jawaaska ayay shuruud u tahay ee wujuub ma aha warkaas waa la fahma soo maaha waa jawaas ee wujuub ma aha shuruudan haddii la helo waxaa jaa-isa in mafcuul liajlihi la nasbiyo waajib marna noqon maayo nasbadiisu marna waajib ma aha mararka qaar asoo shuruudan laga helay ayaa waxaa laga yaabaa in la iska hoos dhigo oo xarfuljar la isticmaalo marka taana in lagu baraarugsanaado waa shuruudan waxay shuruud u tahay liljawaas laa lilwujuub waa bannaanaanshaha ee waajibnimo ma aha walaa taqtuluu awlaadakum caruurtiinna ha laynina buu yidhi alla subxaana wa tacaala ha dilina caruurtiinna khashyata imlaaqin cabsi darteed ood faqri ka baqaysaan ilmihiinna ha u dilina gaalada laynta caruurta dhowr siba waa u leey jireen dhowr sababba waa u leey jireen mar waxay leey jireen labada jinsi mid ka mid a ayay leey jireen oo caruurta ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala wixii gabdhaa way dili jireen hadday gabari u dhalato noloshaa lagu aasaya lama ogolayn ma ahayn inay faqri ka baqayaan markaa waxay ku leeyihiin maya waxay ahayd khashyat alcaar oo waxaan ka cabsanaynaa ceeb ceeb bay u arkeen inay gabari u noolaato waa camal jaahiliya sababta labaad ay ilmaha u leyn jireen waxaa waay mar waxaa jirtay wiil iyo gabarba aysan kala soocayn oo hadduu faqri ka boqo iyo gaajo wuxuu leeyahay ilmahaani badnaantooda waxay keenaysaa waxaan siiyo inaan waayo maba awoodi karo inaan wax siiyo nafaqadooda ma awoodo sidaa darteed waa laynaya arrintaas ilaa hadda waa jirtaa middaan dambe oo khashyat alimlaaqa hadda waxay siyaabo kala duwan oo farsamaysanaa loo laaya cunugii oo dhashay oo nool la dili maayo laakiin waxaa marka hore laga taxadaraya inuusan dhalan hooyadu markay laba carruura dhasho cirbadaa lagu dhufanaya si aysan ur damba u qaadin markaasaa waxaa leeyahay maya labadan ka badan ma wuxuu leeyahay labadan ka badan xaggeen geynaya waxaan siiyaba ma hayo waa khashyat alimlaaq cabsi ay ka baqaayaan faqri aayadda hadda khashyata imlaaq kuma cadda inay faqri haayeen markaa laakiin way ka baqaayaan ayagoon fuqaro ahayn ayaa haddana faqri u muuqda dhaqaalo way haystaan laakiin qalbigay fuqaro ka yihiin sidaa darteed hanti kastuu haysto wuxuu leeyahay laba cunug ama saddex cunug ka badan waxaan siiyo ma hayo waa iimaan la-aanta dhibaatada ay leedahay ka mid tahay ayadoo dadka muslimiinta ah intii ilaahay sii karo carruura waa jecel yihiin inay helaan ayagoo fuqaro ah haddana maca daalika risqigooda ilaaha haya subxaana wa tacaala waa koraan waa barbaaraan markaas ay dhalanayaan wax loogu talagaloo meel u yaallana ma jiraan maxaa yeele adiga risqigooda maba ku saarna kaagaaba meel kuu saarnayn risqigaaga iyo koodu waa isku mid ilaahay subxaana wa tacaala wada haya wixii adiga ilaa alla uu ku siina ayagana ilaahay siinaya subxaana wa tacaala iimaan darro waay marka alla wuxuu leeyahay carruurtiina ha dilina khashyata imlaaqin ashaahid waa maxay hadda mafcuul liajlihi aawe khashyata wa walaa taqtuluu awlaadakum carruurtiina ha dilina khashyata imlaaqin cabsi darteed aada faqri ka baqaysaan carruurtiina ha u laynina cabdilcasiis axmed istaag istaag aayaddan icraab codkaa kor u qaad walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin aayadda icraab ya ya ficil amar waa maate laa maa ficil amara ha laa naafiye waay wiilkii yarka ah imaamadda aan wadan dhexda ku jira adiga istaag kasokaan sheega adiga waay ha adinka cimaamadaa wada wadatiin wiilkan yarkaa codka waa kor u qaad laa waa naahiya taqtulu waa ficil mudaaric mansuub bilaa annaahiya majzuum bilaa annaahiya وعلاaمة جزمi waa xdف النuun وواw الجamاعaةi ضميir متصل مبني عlى السكون في محل رفع فاaعل أwلاad waa مفعuuل bه ومبني على الضم في محل جر مضاف إليه هيا ميمك وعلامة الجمع khashyata waa mafcuulu liأjlih sa wacalaamatu nasbi waa fatxatu ظaahiraة fi aakhirihi khashyata imlaaqin khashyata waa mudaaf imlaaqin waa mudaaf ilayh jazaaka اllah khayra وqowlihi tacaalى yunfiquuna amwaalahum hantidooda ayay bixinayaan ibtiغaaءa mardaati الlah dalab ay dalbayaan raalli noqoshada ilaahay awgeed ayay waxay u bixinayaan hantidooda shaahidku waa ibtiغaaءa mardaati الlah ibtiغaaga xaguu ka dhacayaa qalbiguu ka dhacaya khashyadana xaggay ka dhacdaa ayadana waa min alqalbi qaala walaa yajuuzu ma banaana buu yidhi taأhabtu الsafra licadami itixaadi zamaan taأhabtu الsafra inaad tidhaahdid ta'ahabtu waxaan u diyaargaroobay asafara safar oo asafara mafcuul liajlihi waa aad tidhaahdo ma bannaana sababtu waa maxay licadami itixaadi zamaan zamankii oo aan midaysnayn dartii shuruudda waxaa ka mid ahaa caamilka zamankiisa iyo zamanka mafcuul liajlihi inuu mid yahay soo ma hadda zamankii ma midaysna sidousan u midaysnayn ta'ahabtu waan u diyaargaroobay waay tahabtu waa diyaargaroow waxaan u diyaargaroobay lisafari safar safarka markii loo diyaargaroobayo iyo marku dhacaayo hal mar miya yaa horeeya yaa diyaargarowgaa horeeya idan itixaadu zamaan ma jira marka zamankii diyaargarowga waa ka horeeyaa zamankii uu safarka dhici lahaa meeshaa waxaa dhacda marka in labadooda zamankooda aysan mid noqon markaa dhihi maysa mafcuul liajlihiyaa lagu nasbinaya tahabtu safara marka dhihi maysid waxaad dhehaysa asaa sheeka kuu sheegi doona licadami itixaadi zamaani zamanka oon midaysnayn awgi walaa ji'tuka ma dhehaysid walaa ji'tuka waan kuu imid maxabbataka jacaylkaaga dartii iyaaya aniga aadi jecesha ma dhehaysid licadami itixaadi lfaacili faacilka oon midaysnayn awgi ji'tuka waan kuu imid maxabbataka jacaylkaaga iyaaya aniga aadi jecesha ji'tuka caamilkiisa yaa waaye ji'tuka faacilkiisa waa adiga sooma adiga yimid waay maxabbataka maxabbadaani faacilkeedi yaa waaye waa ninkaa u timid idan laba faacilay kala yeesheen faacilkii caamilka iyo faacilkii mafcuul liajlihi labay kala noqdeen itixaadulfaacil waa la waayey shardiga ah itixaadulfaacil waa la waayey mar haddii la waayey ma bannaana inaad sidaa u nasbiso laguma ogolo bal yajibu waxaa waajiba buu yidhi jaruhu bilaami laam in lagu jaro ayaa waajiba taquulu waxaa leedahay ta'ahabtu waxaan u diyaargaroobay lisafari safaraan u diyaargaroobay waji'tuka waan ku imid limaxabbatika jacaylkaaga dartiisa iyaaya aniga aadi jecesha sidaasaad leedahay idan waxaa ogaanaynaa shuruudihii aan soo marnay maxay shuruud u ahaayeen jawaaska nasbaday shuruud u ahaayeen haddii shuruuddaa la waayo nasbadu ma bannaanaanayso haddii shuruuddaa la waayo nasbadu ma bannaanaanayso shuruuddaani waxay shuruud u yihiin in lagu banneeyo inaad nasbiso mafcuul liajlihi haddii la waayo mafcuul liajlihi laamaa gelaysa xarfuljaraa gelaya laamaa gelaysa ama min baa gelaysa ama fii baa gelaysa saddexdaas xaraf kama baxdo sida haalibka saddexdaas xarafay u dhexaysaa haaliban xarafka xarafka galana xarafka laamkaa wey waa midka hadda sheikhu geliyey raximah اllah ta'ahabtu lisafari waji'tuka limaxabatika iyaaya waxaan kugu imid limaxabatika jacaylkaaga iyaaya aniga aada jecesha markii la leeyahay laamaa gelaysa haddii shuruudan la waayo mafcuul liajliga laamaa gelaysaa la yidhi soo maa ama maxaa gelaya min baa gelaysa ama waxaa gelaya fii sidaa waxaa loo leeyahay intuba tacliilay faa'iideeyaan mafcuul liajlihi soo cillo ma tusinayni hadda laamtaana lala xidhiirinaya cilladii tusinaysa ayadaa cilladii tusinaysa ama min minta ayaa cilladii tusinaysa min sababiyay noqotaa soo maa macaanideeday ka mid tahay inay sababiya noqoto macaanida min ayay ka mid tahay fiidu ama fii maxay faa'iidaysaa darafnimay faa'iidaysaa sida asalka laakiin mararka qaarna ayadana sababiyay cillay noqota fii mararka qaar cillay faa'iidaysaa markay mafcuul liajlihi gelayso waa markay cilada faa'iideynayso waxaa tusaale u ah ayadoo fii ay cilla faa'iideynayso qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam dakhalat imra'atun dakhalat imra'atun annaara fii hiratin na haweeney ayaa waxay gashay naarta fii hiratin xadiidka markii la macnaynaya maxaa leeyahay fii hiratin bisababi hira gabar ayaa waxay gashay naarta waxayna sabab u ahaana naartaasi ay gashay fii hiratin ay bisababi hira bisa darteed ayay naarta u gashay bisadda waxay ku samayn jirtay meelay ku xabisi jirtay sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam laa hiya aطcamathaa walaa tarakatha ta'kulu min khashaashi اlard maysan quudin buu yidhi bisadii yaanyuurtii maysan quudin mana ka tegin xasharaadkaa dhulka joogaha iska cuntay waxay heli kartay cuni lahayd soo ma risqigeeda meelahaasay ka raadsan lahayd ilaahaa siinaya subxaana wa tacaala inay meelihii wax u raadsatayna waa ka xabistay ayadana waxba uma siina gaaja u dishay maadaama gaaja ay u dishay allah subxaana wa tacaala wuxuu ku abaalmariyey naaruu ku abaalmariyey ayadana cadaab ilaahay ayay ku mudatay fii hiratin bisababi hira fiidan waa sababiya idan marka min iyo fii iyo allaam saddexdooda mid ka mida ayaa gelaya mafcuul liajlihi waxayna kulligood faa'iideynayaan waa maxay tacliilay faa'iideynayaan kulligood tacliil ayay faa'iideynayaan khulaasada marka waxaa waaye almafcuulu liajlih ama min ajlihi ama lahu midkaa rabtid leh waa masdar waa isim mansuuba sababta loo keenana waa in la caddeeyo sababta ficilka loo samaynayo in la caddeeyo way mafcuul liajli marka masdar waay masdarkaasna waxaa shardiya inuu noqdo mid qalbiya mid qalbiga ka dhacaya waxaa ka bax waxaa qalbi ku baxaya waxaan qalbi ahay yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi xadara almowt mafcuul liajlihi mu ku jira aayadda aw mafcuul liajlihi xadarow yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciq dhagahooda ayay faraha gashanayaan oo sawaaciqda ama biriqyada dhacaya ayay dhagaha faraha ka gashanayaan xadara almowti digtooni darteed geerida ay ka taxadarayaan ayay dhagaha faraha u gashanayaan xadara waa masdar waa mafcuul liajli waxa xadarka samaynaya iyo dadka dhagaha faraha gashanaya waa isku mid sooma waa isku mid zamanka xadarku uu dhacayo iyo zamanka dhagaha la faraha la gashanayana waa mid shuruudii waa ku dhantaa idan marka almafcuul liajlihi shuruuduu leeyahay shuruuddaasi kow waa inuu masdar yahay labo waa inuu masdarkaasi qalbi yahay saddex zamanka masdarka iyo zamanka caamilku waa inuu mid yahay afar faacilkoodu waa inuu mid yahay faacilkoodu waa inuu mid yaho hal xaba uu yahay mid shanaadna culimmada qaar a ku daro waxay yidhaahdeen waa inuu cillo u noqdo wixii ka horeeya wixii ka horeeya ee asiga hortii ahaa inuu cillo u yahay wa waxaa dhacda marka oo mararka qaar suuragala tacriif shanta shardiba midda hadda u dambeeya markii lagu daro shan uu noqonayaa soo ma inuu cillo u noqdo wixii ka horreeyey shardi shanaad uu noqonaya kulligood waxaa jira tacriif kuu kulminaya hal tacriif ayaga dhan kuu kulminaya shuruuddaa shanta ah oo aad ku tacriifinayso mafcuul liajlihi tacriifkaasi waxa waaye inaad tidhaahdid mafcuulu liajlihi waxa waaye almasdaru alqalbiy waa masdar qalbi ah almucallilu lixadain almucallilu lixadain shaarakahu fi الzamaani wاlfaacil لحدث شاركه في الزمان والفاعل هو المصدر القلبي المعلل لxadaث شhaarakahu fi الزaman والfaacil lxadaثin shaarakahu fi الزamaani والfaacil tacriifkan waxaa kugu jira shantii shardiyaa kugu jirta huwa almasdaru shardiga masdarnimada way soo ma alqalbiyu shardi labaad qalbiyu ahaa tacriifku kugu jira almucallilu almucallil limaa qablahu midkii la dhahayo wey yani waxbuu cilaynayaa waa mid cilaynaya lixadain xada xada dhacay wax soo dariyey xadadka yaa wata xadadka ficilkaa wata ficilka xadad uu tusinayaa soo maha almucallilu cilaynaya lixadain xada xadadkaasoo shaarakahu la wadaagay masdarkii buu la wadaagayaa fi zamaani zamanka la wadaagay walfaacili faacilkana la wadaagay wax miyaa kaa dhiman shuruudii shuruuddii kulligood tacriifkan ay ku jiraan waa masdar waa qalbi waa mucallil lixadaث xadaث dhacay ayuu cilaynayaa xadaثkaasi asigana waxay wadaagayaan zamanka iyo faacilka labadaba waa shuruuddii shanta ahayd ee loo shardinayay almafcuulu liajlih haddii marka aad doonto tacriifkaasaad qaadanaysaa tacriifkaasaana kuu kulminaya shantii shardi haddii aad rabto shuruudda inaad gooni u tirisana waa kala qaadaysaa oo waxaa leedaha an yakuuna masdaran wa an yakuuna qalbiyan wa an yakuuna cilatan limaa qablah wa an yataxida maca caamilih fi zamaan wa an yataxida maca caamilihi waan yataxida maca caamilihi fi lfaacil beeqo shardi waay shan waay an yakuuna masdaran kow wa an yakuuna qalbiyan labo wa an yakuuna cilatan limaa qablahu saddex wa an yataxida maca caamilihi caamilka ficilkaa laga wada ogaada mar walba wa an yataxida maca caamilihi fi zamaan caamilkiisa maci inuu la wadaago waktiga wa an yataxida maca caamilihi muxuu la wadaagayaa caamilkiisa fi lfaacili faacilka inuu caamilkiisa faacil la wadaago haddaad rabto marka shuruuddaa shantaana sidaasaad u tirinaysaa haddaad rabtana tacriifkaas ayaad ku wada kulminaysaa shantii shardi soomaalidu waxay idhahdaa ood qaadisiyo jiidis waa isla guriya geen waa ama tacriifkan mar ama shanta shardi kala qaada hal meele iskugu imaanayaan oo waxaa laga rabaa in shantaas laga fiiriyo tusaale walba haddaan shanta helno marka maxaa noo xasilaya shanta haddaan helno maxaa noo xasilaya nas baa noo bannaanaanaya ha ogaada natiijada halkaas wa waxaan gaaraynaa inaan nasbinno mafcuulu liajlihi ayaa ayaa noo bannaanaanayso noola ogolaanaya ma noo waajibayaa mase waa noo bannaanaanayaa waa noo bannaanaanaya ma aha waajib ayadoo intaa laga helay ayaa waxaa laga yaabaa in yani xarfujar la iska geliyo in xarfujar la geliyaa suuragala oo waxaad leedahay qaama zaydun lilijlaali camra ama liijlaali camrin markaad mudaafi mudaaf ilayhi noqonaya qaama zaydun liijlaali camrin zayd ayaa istaagay liijlaali camrin camar weynintiisa u istaagay hadda ijlaal shuruudii waa ku dhammaystirnayd soo maa haddana laamaa gelinaysaa luga carabiya saxiixa waa kuu bannaanta inaad inaad majruur ka dhigto marka ijlaalan inuu mansuub noqdo waxaan ku gaari karnaa in shuruudaan la helo markaan shuruudaan helno waxaa noo bannaanaanaya oo noola ogolaanaya inaan nasbinno ayadoo noola ogolyahay inaan nasbinno ayaa maxaa kaloo bannaanaa kara in la jaro oo xarfuljar galana ayadana waa weji kaloo furan marka shuruudan waa lijawaazi nasbi laa liwujuubi nasbi shuruudan waxay u sugnaatay waa lijawaazi nasbi nasbaha inuu bannaanaado darteed way laa liwujuubi nasbi nasbuhu inuu waajib yahay ma aha haddii marka shuruudan wax ka mida la waayo nasbadu muxuu noqonaya ya meesha maxaa ka baxaya nasbadii mamnuucay noqonaysaa jawaaskii waa meesha ka baxaya shaygan waa kuu bannaan yahay haddii lagu yidhaah wuxuu kugu bannaanaa haddii la waayo xaaraamuu noqonaya xaaraamnimada xagga lugadaa laga hadlaa xagga sharciga maaha luqa ahaan kuuma bannaana inaad nasbiso haddii shuruuddaan la waayo walidaalika sheikha muxuu ka cabbiray walaa yajuusu buu ku yidhi ta'ahabtu ta'ahabtu safara kuuma bannaana nasbo kuuma bannaana waa haddii shuruuddii la waayo markaasi waajib maxaa noqonaya inaad inaad jartaa waajiba oo aad tidhaahdo ta'ahabtu lisafar ta'ahabtu lisafari waa inaad tidhaahdo oo majruur aad ka dhigto waxaan kaloo kuu bannaaneen buu yidhi ji'tuka maxabataka iyaaya inaad maxabata ka tidhaahdo ood nasbiso kuuma bannaana maxaa yeele shuruuddii mid ka mid aa la waaya maxaa waajiba markaa inaad tidhaahdo limaxabatika waa inaad tidhaahdo waa inaad hoos dhigtaa waajiba haddii marka shuruuddaan la waayo nasbadu xaaraamuu noqonaya mamnuucu noqonaya haddii shuruudan la helo nasbuhu jaa-izuu noqonaya xukunka waa la fahmay soo maa shuruudan haddii la helo nasbadu waa jaa-is haddii la waayo nasbadu waa mamnuuc lama ogolaa waa inaad majruur ka dhigto ood hoos dhigto xarfujar la xidhiiriso xarfujarkaasi ama laam ha noqdo ayadaa u badan ama fii ha ahaato oo ayadana tacliil faa'iidaynaysa ama min ha ahaato waa la fahmay soo maa intaas والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين